asharطu saabic almaxabatu qofku waa inuu jeclaado lihadihi اlkalima kelmadan alcadiimati ee weyn ee almubaaraka barakaysan walimaa shaygiina waa inuu jeclaado iqtadatu ay keensatay kelmadani oo wadallat calayhi ay tusisay waliahlihaa dadkeedana waa inuu jeclaado alcaamiliina biha ee ku camal falaya ee almultazimiina bishuruudihaa shuruuddeeda dusha iska saaray ee ku dhaqmay wa bugdu maa shaygiina waa inuu u cadhoodo naaqada daalika arrinkaa ka hor imanaya laa ilaaha ila allahu qofku waa inuu jeclaado kadalika qofku waa inuu jeclaado laa ilaaha ila allahu arrinka ayna tusisay oo ilaahay keliyeyntiisa iyo tawxiidka ah laa ilaaha ila allahu acmaasha saalixee ka farcamaysana waa inuu jeclaado laa ilaaha ila allahu dadkeedana waa inuu jeclaado waa inuu iyaga xidhiidhiyo jacaylkaana waa inuu ka siiyo marba laa ilaaha ila allah waajibkeedii siday uga soo baxeen nin walba waa inuu jeclaado inta uu ka soo baxay waajibkii laa ilaha ila allahu ka saara kadalika waxa weeyaan waa inuu jeclaado waa inuu naco oo u cadhoodo laa ilaaha ila allahu macnahayna tusisay waxaa burin ayee ka hor imanaya oo ah shirkiga qofku waa inuu shirkiga qof necab noqdo kadalika shirkiga ehelkiisana waa inuu naco dadka gaalada iyo dadka ahlu shirkiga waa inuu necbaado kadalika dadka muslimiinta ah ee laftoodu laa ilaaha ila allah waajibaadkeedii aan ka soo bixin kuwaasi ma jeclaanayo jacayl dhammaystiran ee laa ilaaha ila allahdan ay la yimaadeen ee waxay ka guteen awgeedna waa u jeclaanaya dhinac kale maruu ka eegana waa ka nacayaayo xagga laa ilaaha ila allah ay nuqsaamiyeen oo waajibaadkeedii ay kasoo bixi waayeenna waa ka nacbaan waa ka necbaanaya oo wuxuu u kulminayaa qofka nacayb iyo jacayb qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi wamin annaasi dadkii waxaa ka mida man yatakhidu mid yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadi andaadan kuwa ilaahay u garab dhigayu la masaynayo kuwaasi oo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubi illaahi sida ilaahay u jecel yihiin bimacnaa dadkani ilaahayna waa jecel yihiin dadkani waxa ay maseeyeen oo ay sameeyeen jacaylkay u qabeen allah subxaana wa tacaala iyo jacaylkii ay u qabeen kuwan ilaahay la masaynayaan ee shurakada ah arrinka noocaasiyana way ku gaaloobeen waayo maxabada iyo jacaylku laftiisu waa cibaado haddaad tidhaahda ilaahay iyo cid kale ayaan si siman ugu qaybinaya dee qof shirki ku dhacay baad noqonaysa kadalika haddaad tidhaahdo cid allah subxaana wa tacaala aan ahayn ayaan jecelahay jacaylka ilaahay aan u qabo mid ka sarreeya markaana waxaad noqonaysaa mid shirki ku dhacay wuxuu ilahay uhi waladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay ayaa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilahi ilaahay u qabaan marka aayadda qur-aanka culimada qaarkood waxay idhahdeen macnaheedu waxa weeye kuwan mushrikiinta ah ilaahay waa jecel yihiin kadalika waxay jecel yihiin andaadan kuwan ilaahay ay garab wadaan ee asnaamta iyo awhaanta ah labada jacaylna waa simeen arrinka noocaasiina wuxuu daliilu yahay shirkigooda iyo kufrigooda culimada qaarkoodna waxay idhahdeen maye nimankani shurakadooda ayay jecel yihiin u weeyaan macnuhu sida muuminiintu ilaahay ay u jecel yihiin ayay shurakadooda iyagu u jecel yihiin laakiin tafsiirka saxiixi waa ka hore waayo jacaylka muuminiintu ilaahay ay u qabaan lama odhan karo wuxuu la mid yahay oo u dhigmaa jacaylka mushrikiintu ay u qabaan asnaamtooda iyo awhaantooda jacaylka muuminiintu ilaahay u qabaan jacayl kasta waa ka sarreeya wa can anas binu maliki radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi halaathun saddex arrimood man kuna fiihi qofka laga helo ee ku sifooba wajada wuxuu ku heli doonaa bihinna saddexdaasi arrimood xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisa oo iimaanku dhadhan ayuu leeyahay macaan arrinka koowaad an yakuuna allahu ilaahay waa inuu noqdo iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu axabba ilayhi mid uu ka jecel yahay mimaa siwaahumaa shay kasta oo ka soo hadha waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala jeclaado rasuulkana waa inuu jeclaado markay noqoto ilahay iyo khalqiga subxaana wa tacaala waa inuu ilaahay jeclaado jacayl aanu cidna u hayn markay noqoto rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo khalqiga inta kalena waa inuu rasuulka ilaahay khalqiga o dhan ka jeclaado xataa waalidkiisa iyo waladkiisaba waalidka isaga dhalay iyo awlaadda isaga ka farcantayba qofku markuu darajadaasi gaadho waa mid iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisii helay waxaana arrinka noocaasiya daliil iyo calaamad u noqonaya marka ay kulmaan laba arrimood arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay iyo arrin cid kale ay jecesho raalli ay ka tahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala aanu jeclayn qofku hadduu horu mariyo oo uu qadimo ka ilaahay uu jecel yahay waxaa arrinkaasi uu tusinayaa inuu yahay qof ilaahay jecel oo cid kasta ka jecel hase haatee hadduu horumariyo shayga ilaahay aanu jeclayna cid kale ay jeceshay wadato waxaa arrinkaasi uu tusinaya inuu ciddaa ilaahay ka jecel yahay subxaana wa tacaala kadalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo amarkiisa iyo diintiisa haddii qofku waxa weeyaan shay kasta uu ka horumariyo arrinkaasi waa daliil tusinaya inuu rasuulka cid walba ka jecel yahay hase haatee haddii waxyaabo kale iyo arrimo kale uu ka horumariyo sunnada rasuulka iyo diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo raacitaankiisa arrinkaasi waa calaamad tusinaysa in qofkaasi maxabada rasuulka uu jecel yahay inay dhamaystirnayn wa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanahayn ilaa lilah ilaahay daraaddii mooyaane arrin kale aan u jeclaanahayn oo xubbiga dadka loo jeclaado ilaahay daraaddii ayaa dee iimaanka ka mid a laakiin xubbiga loo jeclaado arrin kale awgeed iimaanka ka mid maaha ee ama wuxuu noqonayaa jacayl iyo xubbi iska mubaax ama mid macsiyaba ama mid shirki iyo kufriba say noo iman doonto wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu u kaco fi lkufri kufriga xaggiisa oo inuu ku noqdo inaynu nidhaahno waa laga rajaxan yahy waayo waxaa laga yaabaa qofkani kufriba inaanu soo marin marka hore marka waa in la yidhahdo qofku waa inuu karho inuu xagga kufriga u kacaba bacda id anqadahu allahu minhu ilaahay intuu ka badbaadiyey kadib kamaa yakrahu siduu u nacaayo an yuqdafa fi nnaar in naarta lagu tuuro rawahu lbukhaari wa muslim marka hada alxadiid wuxuu tusinayaa inay ka mid tahay iimaanka iyo shuruudda laa ilaha illa allah jacaylka la jeclaado allah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka ahluliimaan wa ahlu tawxiida iyo nacaybka la naco kufriga laftiisa iyo kufriga dadkiisa fa ahlu laa ilaaha ila allah buu yihi sheekhu laa ilaha ila allah dadkeeda yuxabawna waa la jecla yuxibuuna allaha ilaahay way jecel yihiin xubban jacayl oo khaalisan badhax tiran wa ahlu shirki shirkiga dadkiisuna yuxibuunahu ilaahay way jecel yihiin wa yuxibuuna macahu la jirkiisana waxay jecel yihiin hayrahu cid kale oo bimacnaa ilaahayna waa jecel yihiin asnaamtoodana waa jecel yihin tafsiirkaasu sheekhu rajaxaya jacaylka ilaahay jecel yihiin iyo kay asnaamtooda jecel yihiinna way simeen wa hada arrinkaasina yunaafi wuxuu diidayaa muqtadaa laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah arrinkii keensanayso in ilaahayna la jeclaado cid kalena la jeclaado jacaylka ilaahay la jecel yahay oo kale ama mid kasii sarreeyaba laa ilaha illa allah arrinkaasi waa burinaya asharطu الthaani shardiga sideedaad alkufru bالطawaakiid طawaakiidda waa in lagu gaaloobo daaquudkana waxaa la idhaahdaa shay kastoo qofku xadkii loo dhigay uu kaga gudbo ama ahaado mid la caabudo ama ha ahaado mid la raaco ama ha ahaado mid laga amar qaato waayo min aطugyaan ayuu ka yimi oo ah xadgudubka laakiin halkan sheekhu wuxuu uga jeedaa tawaaqiidda waxyaabaha la caabudo ilaahay sokadii adigu waa inaad tidhaahdo arrinkooda waxba kama jiraan waxbana maaha laakiin haddaad tidhaahdo waar ilaahay oo qura ayaa la caabudi karaa cid kale lama caabudi karo hase ahaatee waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudo qaarkood aad iska ogoshahay oy cibaadadooda aanad inkirsanayn arrinka noocaasi tawxiidkaagu dhaawacaya bal uu burinaya wahiya tawaaqiidu almacbuudaatu waa waxyaabaha la caabudo min duuni illahi ilaahay sokadii waliimaanu billahi rabban ilaahayna waa inuu u rumeeyo rabbinimo iyo wa khaaliqan khaaliqnimo iyo wa macbuudan mid la caabudo inuu yahay oo bixaqin xaq lagu caabudo waxaynu ka soo hadlaynay oo aynu ku dhex jirnay shuruudu laa ilaaha ila allah wuxuu yihi sheekhu raximah llah alsharط الthaamin shardiga sideedaad ee ka mida shuruudu laa ilaha ila اllah waalkufru bialtawaaqiid in laga gaaloobo dawaaqiidda altawaaqiid waa taaquut jamaciisi weeye taaquudkana waxay idhaahdeen ahlulcilmigu waa maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw mutaacin aw matbuuc taaquut waxaa la idhaahdaa shay kasta oo qofku uu kaga gudbo xadkii ilaahay subxaana wa tacaala u dhigay ee u dejiyey shaygaasi ha noqdo mid la caabudo ama mid la raaco ama mid la adeeco oo laga amar qaato waxaa halkanse sheekhu uga jeedaa dawaaqiidda waxyaabaha ilaahay sokadii la caabudo wuxuu yihi markaa wahiya dawaaqiidu almacbuudaatu waa ashyaada la caabudo min duuni illaahi ilaahay sokadii waliimaanu billaahi ilaaha in la rumeeyey weeyaan shardiga sideedaad rabban rabbinimo loo rumeeyo inuu yahay rabbi subxaana wa tacaala ka caalamka iskale ee abuuray ee isagu maamula wa khaaliqan khaaliqnimo waa in loo rumeeyo wa macbuudan bixaqin mid xaq lagu caabuday inuu yahay rabbi subxaana wa tacaala waa in la rumeeyo shardigan macnihiisu wuxuu yahay waxaa jira macbuudaad kale waxyaabo kaloo dadka qaarkood ay caabudaan qofka islaamnimadiisa iyo iimaankiisu sugnaan maayo ilaa waxyaabahaasi oo dhan uu ka beri noqdo oo uu ka gaaloobo amaa haddii qofku uu idhaahdo ilaahayna waa la caabudi karaa iyagana waa la caabudi karaa taasi macnaheedu waxa weeyaan laa ilaaha ila allahu oo uu buriyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad tabayana waa caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi baadidii iyo hallowgii waa ka soocmay markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lasoo diray faman yakfur qofka ku gaalooba bitaaquuti taaquudka oo waxa ilaahay sokadii la caabudayo wayu'min billaah ilaahay rumeeyaa faqad istamsaka wuxuu qabsaday qofkaasi bilcurwati guntintii alwuthqaa ee adkayd oo laa ilaaha ila allah oo la nfisaama lahaa wax furfurasho aan lahayn wallahu samiicun caliim ilaahayna subxaana wa tacaala waa mid wax maqla waxna og waxa aayaddu ay tusinaysaa in aliimaanu billaahi aanu suurtagal ahayn ilaa in lala yimaado mooyaane alkufru bitaaguut wa can taariq ibnu ashyam radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulkii ilaahay oo yaquulu leh man qaala laa ilaaha ila allah qofka laa ilaaha ila allah ku dhawaaqa oo wakafara ku gaalooba bimaa yucbadu waxaa la caabudaya min duuni illaahi ilaahay sokadii maadu waa ismu mawsuul waxay faa'iideynaysaa cumuum wax kastoo la caabudo ama ha noqdo shay nool ama ha noqdo shay manoolaa ama ha noqdo cid wanaagsan sida ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada ama ha noqdo cid aan wanaagsanayn sida kuwa kafarada iyo mujrimiinta cid kastoo ilaahay sokadii la caabudo waa inuu qofku idhaahdo cibaadada la caabudaya xaq maaha ee waa baatil cibaadada macnaheeduna waa inoo iman doona insha allah xaruma maaluhu qofka maalkiisa ayaa xaaraam noqonaya oo xoolihiisa xaqdarro laguma qaadan karo wa damuhu dhiiggiisuna xaaraam buu noqonaya wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna ilaahay bay u taallaa haddii iimaankaa uu sheeganaya uu ka dhab yahay iyo haddii aanu ka dhab ahaynba ilaahay baa subxaana wa tacaala kala muujin doona laakiin innaga mar haddii qofku laa ilaaha illa allah uu ku dhawaaqo shirkigana uu iska ilaaliyo alkufru bitawaaqiit uu la yimaado agteenna wuxuu noqonayaa qof muslima oo xoolihiisa in la yska qaataa xaaraan bay noqonaysaa in dhiiggiisa la daadiyaana mamnuuc bay noqonaysaa in cirdigiisa iyo sharaftiisa meel lagaga dhacaana mid mamnuuca ayay noqonaysaa ilaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaha uu ogolaaday mooyaane qofka in dhiiggiisa la daadiyo ama xoolihiisa laga qaado ama cirdigiisa iyo sharaftiisa waxa weeyaan wax laga sheego qultu waxaan idhi buu ihi sheekhu falaa ilaaha ila allah jamacat waxay kulmisay bayna nafyi diidmo iyo walihbaat sugitaan oo waxa ay diidaysaa in ilaahay cid ka sokaysan la caabudo waxaanay sugaysaa ilaahay subxaana wa tacaala in la caabudo falaa ilaaha naafiyan isagoo diidayuu sidaa yidhi jamiica maa shay dhammaantii oo yucbadu la caabudo min duuni illah markaad leedahay laa ilaaha macnaheedu waxa weeyaan waxaad anfinaysa oo aad diidaysaa cibaadada la caabudo cid kastoo ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn waila allahu buu yihi qofku ama waila allahuna waa ihbaatu alcibaada lilah sugitaan cibaadadii loo sugayo ilaahay waxdahu kelidii oo laa shariika lahu cid la wadaagta haba yaraatay oo la qaybsan karta aanay jirin marka kelmaddan waxaa loo baahanya labada dhinacba in loo ilaaliyo oo qofku hadduu yidhaahdo cid la caabudi karaa ma jirto oo ilaah iyo macbuudaadkii kale baatilkaa uu isku daro qofkaasi muslim noqon maayo haddii waxa weeyaan uu idhaahdo ilaahayna waa la caabudi karaa cid kalena waa la caabudi karaa kaasina muslim noqon maayo labada rukune laa ilaaha ila allah ay leedahayba waa inuu ilaaliyo sugitaanka ilaahay cibaadada loo sugayo kelidii iyo diidmada cibaadada loo diidaayo cid kasta oo allah subxaana wa tacaala aan ahayn wuxuu ihi sheekhu waqad jumicat waxaa lagu ururiyey hadihi shuruuط اthamaaniya shuruudan sideeda ah ee laa ilaaha ila allah ay leedahay fii haadayni اlbaytayn labadan bayd baa lagu ururiye gabaygaa ee attaaliyeyni soo socda haddaad doontid inaad xifdido cilmun weeyaan shardiga koowaad yaqiinun weeyaan shardiga labaad wa ikhlaasun weeyaan shardiga saddexaad wa sidquka runtaada weyn ay runkaa tahay kelmadani maca maxabatin iyadoo lala qabo jacayl ilaahay aada jeceshahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo sharciga rabbi wa inqiyaadin lala qabo hoggaansan iyo walqabuulu lahaa aqbalitaan kelmadan la aqbalo oo aan la radin macnahay tusinayso waziida waa la ziyaadiyey haaminuhaa shuruudankeeda sideedaad oo ah alkufraanu minka gaalow xaggaaga ka ahaaday oo bimaa shaygii aad ku gaalowdo siwa alilaahi allah subxaana wa tacaala aan ahayn oo min al ashyaa'i ashyaadii ah qad ullihaa ilaah laga dhigtayo macbuud markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa shuruudan oo urursan inaad ka helayso kitaabka la yidhaahdo macaarij alqabuul bisharxi sulami alwusuul iyo kitaabka la yidhaahdo adduruus almuhima licaamati alumma lisamaxati الshaykh cabdulcaziis ibn cabdillaahi ibnu baaz raximah اllah dersiga labaad ayuu kaga hadlay shuruuddan halkaa waxaynu ku dhammaynay shuruuddii laa ilaaha ila allah wuxuu yihi sheekhu muqtadaa shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa ay keensanayso ee qofka bimacnaa ay ka rabto qaala wamuqtadaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ka marakaca qofku uu ka marakaco an laa ilaaha ila allah wuxuu keensanayaa tarku cibaadati maa siwa allah ilaahay cidda aan ahayn cibaadada la caabudaayo inuu ka tago shaygaasi oo min jamiici almacbuudaat ashyaada oo la caabudo dhana shaygu doonayaba ha noqdee ilay dadka waxa weyaan ilaahay cid aan ahayn caabuda ashyaa badan oo kala duwan bay caabudaane kuwaasoo dhan cibaadadooda adigu waa inaad dafirtaa tidhaha waxba kama jiraan tarkigaasoo almadluulu calayhi ay nagu tusisay kelmadani binafyi diidmada ay tidhi laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqi cid xaq lagu caabudaa ma jira bay tidhi kelmadani waxay diiday markaa cibaadada la caabudayo cidda allah subxaana wa tacaala ka soo hadhay oo dhan wa huwa qowluna weeyaan nafyigu laa ilaaha wa cibaadat llahi bayna tusinaysaa ilaahay in la caabudo waxdahu kelidii oo laa shariika lahu cid cibaada la wadaagtaanay jirin cibaadadaasoo almadluulu calayhi laynagu tusiyey bilihbaati sugitaanka kelmadan ee cibaadada ilaahay u sugtay wa huwa ihbaatkaasina qowlunaa weeyaan aynu leenahay ila allahu oo kelmadda qeybteeda hore oo laa ilaaha ah waxay diidaysaa cibaadada la caabudo cid kastoo aan allah ahayn qeybteeda labaad oo ila allahu ahayna waxa ay sugaysaa cibaadada xaqa ah ee ilaahay kelidii uu leeyahay oo cidnaanay la wadaagi karin markaa kelmaddu waxay tusinaysaa laba arrimood cibaado ilaahay xaq uu leeyahay iyo inaanay cid kale cibaado xaq u lahayn qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyahay macnaa isaga inayd caabudaan cibaadadaas inay noqoto mid isaga u gaar oo cid kale aan waxba laga siinahayn waa kelimatu laa ilaaha illa allah macnaheedii ayaa aayaddu ayna tusinaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi ilaahay wacbudu llaha waar ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi hala wadaajinina shay-an shaynaba hala wadaajinina noocu doonayaba ha noqdo shaygaas waa nakira fi siyaaq annahyi waxay faa'iideynaysaa cumuum ay yidhaahdaan culammada waxa weeyaan usuulka marka hadihi alkalima macnaheedu waa macnahaas iska waadixa ee aayaadka qur-aanka ayna tusiyeen macnaha mid aan ahayn in lagu fasiro maaha shuruuddeedaasina waa in loo ilaaliyo nusuustu ayna tusinayso wuxuu yihi sheekhu raximahu llah macnaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llah marka qofku uu leeyahay muxamedun rasuulu llah ee arrinkaasi uu ka marakacaayo arrinkaana macnihiisu muxuu yahay waa qeybtii labaad ee shahaadada shahaadateynka ashahaadatu lulaa waa laa ilaaha ila allahu shahaadada labaadna waa muxamedun rasuulu llah rukun quraanay isku yihiin labadaas oo ka mida arkaanta waxa weeyaan islaamka iyagoo laba shahaadaa waxaa rukun qura looga dhigay leannahu ma kala maarmayaan oo hadduu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allahu baan anigu leeyahay oo aan aaminsanahay laakiin muxamedun rasuulullah aniga ima khusayso waxba igama gelin ee muslim noqon maayo hadduu qofku yidhaahdo muxamedun rasuulullah oo laa ilaaha ila allahna uu iska diido dee muxamedun rasuulullahi waxba ka tari mayso labadaasi saa ogeed baa rukun qura la yskaga dhigay haddii marka aad aragto iyadoo la leeyahay waxaa waajiba in la rumeeyo maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay ta kalena waa la socotaa ilaima kala maarmayaane haddaad aragto iyadoo laga hadlaayo laa ilaaha ila allah ee macnaheeda iyo shuruuddeeda iyo waxa ay keensanayso shahaadadan labaadoo muxamedun rasuulullahina waa la socotaa ila labadaasi ma kala maarmayaan wuxuu ihi sheekhu haddaba muxamedun rasuulullahi marka aynu leenahay macnaheeda isagoo inoo fasiraya ay tafsiiruhaa macnaheedu waxa weeye iyo tafsiirkeedu laa matbuuca bixaqin xaq mid lagu raacaa ma jiro ilaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay mooyaane wagayru rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala alihi wasalam rasuulka ilaahay cidda aan ahayna in itubica haddii lagu raaco fii maa laa daliila calayhi waxaan daliil lahayn oo qur-aanku aanu tusin sunnaduna aanay tusin faqad itubica waxaa lagu raacay kaasi bibaailin xaqdaraa lagu raacay oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si loo raaco loo dabagalo cidda qura ay waajib tahay in la raacaa marka waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda qura ay xaq tahay in la raacana waa nebi maxamed cid kastoo la raaco aan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam haddii lagaga dayday sharcigii nebi maxamed taa macnaheedu wuxuu noqonaya in nebi maxamed la raacay oo hadduu qofku kuu sheego xadiid rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkaasi aad ka aqbasho o aad ka qaadato dee qofka maad raacina xadiidka rasuulka ayaad raacda hadduu qofku kuu sheego aayad qur'aana dee qofka maad raacina qur-aanka ayaad raacday laakiin haddaad qof iska raacdo oo shay diinta ka mida aad ku raacdo oo cibaado iyo qurba aad u aaminsan tahay oo shaygaasina wax daliila aanu lahayn ilaa qofka hadalkiisa mooyaane dee qofkaa baatil baad ku raacday iyo xaqdar waayo qofkaasi dee maaha rasuul hadalkiisa iyo ficilkiisa uu xujo iyo daliilu yahay oo in la raaco ay waajib tahay xataa waxa weeyaan dadka culimadaa dadka culimadii waa mubaligiin maaha kuwo kalaamkooda iyo hadalkooda xujo iyo daliilu yahay laakiin waa kuwa sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay dadka gaadhsiinaya haddii dadka sharci iyo diin ay u sheegaanna kalaamkooda waa la aqbalaya oo sharciga iyo diinta ay sheegeen baa la raacaya haddii dadka hawadooda iyo ra'yigooda iyo waxa iyagu ay jecelyihin ay u sheegaanna hadalkooda iyo hawadooda iyo ra'yigooda xujo maaha laguna raaci maayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi ittabicuu waa raaca maa shaygii raaca unzila ilaykum laydiin soo dejiyey ee min rabbikum rabbigiin xaggiisa laga soo dejiyey shaygaasi waa maxay waa qur-aanka iyo sunnada de waana in si dhammaystiran loo raaco maa unzila ilaykum min rabbikum marka la yidhi waxay faa'iideynaysaa maadaasi mawsuuliyaday cumuum cumuumkaasi oo ah inaan diinta la kala reebreebin ee qofku si dhammaystiran uu qaato walaa tattabicuu ha raacina buu ihi ilaahay min duunihi sharcigaa laydiin soo dejiyey sukadii awliyaa kuwa aad jeceshihiin oad soo dhawaysanaysaan idinku qaliilan maa tadakaruun inta aad waantowdaan baa yar sidaasaa laydin leeyahay markaas haddana kuwo kale iska raacaysa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi falaa warabbika rabbigaabaan ku dhaartay ilaahay subxaana wa tacaala ciduu doonuu ku dhaartaa ilaahay naftiisuu ku dhaartaa oo khalqigiisa shaya ka mid uu doono ayuu ku dhaartaa laakiin innaga inooma bannaana ilaahay cid aan haynayna ku dhaaranno laa yu'minuuna rumayn maayaan buu ihi ilaahay iimaankii waajibkaa ee laga rabay xataa yuxakimuuka ilaa ay xaakim kaaga dhigtaan fii maa shajara baynahum waxa iyaga ka dhex dhaca ee ay isku khilaafaan ilaa nebi maxamed oo adiga xaakim ay kaaga dhigtaan uma dabeetana laa yajiduu aanay ka helin fii anfusihim naftooda xarajan cidhiidhi ay ka cidhiidhtoomayaan sharciga aad ku kala xukuntay iyo diinta aad ku kala saartay mimaa shayga ay ka cidhiidhtoomayaan qadayta aada xukuntay oo wayusallimuu ay hoggaansamaan oo ay sii daayaan sharciga ilaahay oo aanay hor istaagin tasliiman sii dayn waxaa ilaahay u tilmaamaya subxaana wa tacaala dadka iimaankii waajibka ku ahaa ee laga rabay inaanay la iman ilaa saddex arrimood ay ku sifoobaan arrinta koowaad waxay tahay arrin kasta oo dhexdooda timaada xaakimka ay ula tegayaan waa inuu noqdo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa intuu noolaay marka uu dhintayna sharcigii iyo dhaxalkii uu ka tegay waa inay uxukun doontaan meel kale waa inaynay xukun doonan meeshaa kale ama ha noqoto maxaakim lagu xukumo qawaaniin wadciya ama ha noqoto xeerar iyo qawaaniin reeruhu ay dejisteen oo sharcigana aan waafaqsanayn amaba se ha noqoto qofka hawadiisa iyo wuxuu jeceliy uma banaano qofka muslimkee inuu waxaa u xukun doonto waa arrinka labaade marka qofku sharciga u xukun doonto marka la kala xukumo haddii isaga loo xukumo iyo haddii laga xukumoba waa inaanu wax cidhiidhiya dareemin ee waa inuu waxa weeyaan u hoggaansamo sharcigaasi oo raalli uu ku noqdo waata saddexaade sharcigu wixii uu ku xukumay qofkaasi waa inuu fuliyo oo haddii uu fulin waayo wuxuu noqonayaa nimaan sharcigii sidii la rabay aan ugu hoggaansamin dadkuna labay noqonayaanoo qofka isagu sharciga aan ogolaynba ama aan ugaba duwanayn caadaadka iyo qawaaniinta dadku ay dejisteen ama kaba fadilayaba kuwaas amaba le waabay bannaan tahay in sharciga meelaani loo xukun doonto dee kaasi waa gaaloobayaa diinta ayuu ka baxaya hase ahaatee qofka muslimkaa ee sharcigii ogol ee diintii ogol ee le diintoo qura ayaa laysku xukumi karaa oo shay kasta diinta ayaa ka sarraysa oo ka afdalsan mana bannaano meel kale in loo xukun doonto maca daalika meel kale u xukun doonanaya qofkaasi wuxuu noqonayaa qof kabiiro sameeyey oo fisqi iyo dembi weyn ku dhacay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi wamaa kaana limu'minin qof muumina uma habboona oo uma bannaana walaa mu'minatin gabadh muuminadana uma bannaana idaa qada allahu warasuuluhu amra allah iyo rasuulkiisu arrin markay xukumaan an yakuuna lahum inay u sugnaato iyaga alkhiyaratu doorasho min amrihim amarka ilaahay subxaana wa tacaala wax kale ay ka dooranayaan oo ay ka doorbidayaan waman yacsi allaha warasuulahu qofka caasiya allah iyo rasuulkiisa faqad dalla waa baadiyoobay dalaalan baadiyow mubiinan cad oo shaki aanu ku jirin aayaddu marka waxay tusinaysaa mar haddii xukm uu yimaado xagga allah ka yimi ama rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka inaanu ikhtiyaar lahayn ee waajibka saaran u yahan inuu raaco waxa weeyaan uu ku dhaqmo ninka arrinka noocaasiya iska diida isagoo caasiya amarka ilahi iyo amarka rasuulka kaasi dariiqii xaqa ahaa ee lagu badbaadayay ee jannada lagu tagaayey inuu ka lumay oo waxa weeyaan qarfo cidlaa uu ku hallaabay ayaa aayadda qur-aanka ayna tusinaysa shahaadada laga marakaco muxamadun rasuulullahi inuu yahay shuruud bay iyaduna leedahay ilaa laga soo baxo marakaca caynkaasiya iyo dhawaaqa lagu dhawaaqo shahaadada iyo kelmadaasi aanu ansax ahayn shuruuddaa marka waa in la barto lagana soo baxo wuxuu yihi sheekhu ashartu lawal shardiga koowaad waa alictiraafu waa in la ictiraafo birisaalatihi rasuulka rasuulnimadiisa waictiqaaduha waa in la aamino baatinan halkan qarsoon waa in laga aamino fi lqalbi qalbiga ah qofku waa inuu horta waata koowaade dee nebi maxamed rasuulnimadiisa waa inuu qirto oo waa inaanu carabka un ka qirin dee qalbigana waa inuu ka qiro ilaa hadduu carabka un ka qiro munaafiq buu noqonayaa waa ta labaade rasuulnimadiisu inay tahay midaan cid u gaar ahayn ee ummadoo dhan in loo soo diray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa inuu aamino ila qofku hadduu idhaahdo nebi maxamed waa rasuulkii ilaahay laakiin waa rasuulkii carabta loo diray oo ummadda kale shaqo kuma laha qofkaas dee muslim noqon maayo waa inuu aamino nebi maxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay daahiran wa baatinan uu aamino inuu yahay rasuulkii ilaahay uu diray dadka oo dhan ashartu haani shardiga labaad annutqu bidalika arrinkaa waa inuu ku dhawaaqo walictiraafu bihi waa inuu qirto daahiran sida muuqata bilisaani carabka waa inuu ku qiro oo haddii qofki waxa weeyaan isagoo kaafir ahaa uu waxa weeyaan yidhahdo qalbiga ayuun baan ka aaminsanahay nebi maxamed inuu rasuulka ilaahay yahay laakiin carabkiisa uu kaga dhawaaqi waayo dee ma noqonayo qofkaasi muslim oo islaamnimada dee shahaadateynka ayaa lagu soo galaa wuxuu yihi sheikhu daliilu haadayni shardayn labadan shardi waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi inama almu'minuuna mu'miniinta dhabti waxa weeyaan uun aladiina aamanuu biاllahi warasuulih kuwa rumeeyey allah iyo rasuulkiisa uma lam yartaabuu kadibna aan shakiyin aayadda macnaheedu waa maxay muumin waxaa ka allah iyo rasuulkiisa si yaqiino rumeeyey oo shaki iyo taradudaanu ku jirin qof kaste aan allah rumaynin muumin maaha ka aan saasoo kale rasuulka rasuulnimadiisa aan rumaynina muumin maaha wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taasi aayaatullaahi weeyaan ilaahay aayaadkiisii sharciga ahaa ee diiniga ahaa natluuha calayka waanu kugu dul akhriyna nebi maxamedo bilxaqi iyadoo xaq waxa weeyaan ku dheehan wa inaka adiguna nebi maxamedow la mina almursaliin waxaad ka mid tahay kuwa la diray dadka loo diray si ay ugu digaan ay ugu bushaareeyaan idan ilaahay baa ka marakacay subxaana wa tacaala nebi maxamed inuu rasuul yahay qofka markaa shahaadadaasi xagga rabbi ka timi beeniyaa dee muslim noqon maayo muumina noqon maayo walow haba sheegto qofkaasi inuu yahay qof ilaahay rumaysan iminka dad fara badan baa jira oo sheeganaya ina ilahay rumaysan yihin mila alyahuud wanasaara yahuud iyo nasaara oo kale maxay muslimiin u noqon waayeen leanna waxa weeye waxaanay rumaysnayn rasuulnimada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam amaba se waxay leeyihin rasuul annaga naloo soo diray maahae carab iyo cid gaar ayaa loo diray sidaa awgeed qofka muslimka xaaraan bay ka tahay inuu yidhaahdo yuhuud baa ayaa mu'miniina ama waxa weeyaan nasaaro ayaa mu'miniina oo inuu aamino inay diin saxa haystaan waa arrin khatiir jiddana wey sida inoo iman doontaa gaalada haddaad gaalaysiin weydo inay gaala yihiin aada aamini weydo arrinkaasi islaamnimadaada ayuu burinaya maalintii nebi maxamed la soo diray ee ay raaci waayeen ayay gaalo noqdeen ila diintii hore haysteen waa la nasakhay oo ilaahay soo dejiyey baa yidhi diintaa hore waa diin mansuukhoo halkaasay ku joogtaa wakhtigaa laga bilaabana nebi maxamed hala raac ninkii aan raacinno waa gaal magacu doonayaba ha sheegto yahuudi nasraani diin kale ashartu thalid shardiga saddexaad almutaabacatu low rasuulka waa in la raaco bian yacmala waa inuu ku camal falo qofkuye bimaa shayga jaa bihi rasuulku uu la yimi oo min alxaqi xaq ah oo yatruka uu ka tago maa nahaa canhu rasuulku wuxuu diiday oo min albaaili xaq daraa ah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeceshihiin fattabicuunii aniga iraaca ninkii sheeganaya inuu ilaahay jecel yahay imtixaan baa meesha yaalo waxaa lagu imtixaamayaa raacitaanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waayo qofku hadduu cid jeclaado ciddaasi cidda ay jeceshahayna waa jeclaadaa sidaasoo kale qofku hadduu cid jeclaado ciddaasi arrinka ay jeceshahay ayuu jeclaadaa waxaanu la yimaadaa ciddaasi jacaylkooda uu sheeganayo wixii ay faraan wixii ay ka reebaanna waa ka fogaada marka haddaad ilaahay jecesho jacaylka ilaahay aad u sheeganaysaa uu kaa dhab yahay waxaa calaamadiiyo daliilu ah inaad nebi maxamed raacdo calayhi isalaatu wasalaam haddaad nebi maxamed raaci weydana oo aad kuba gaalowdana taa macnaheedu waxa weya ilahay aanad jeclaynba haddii waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si dhammaystiran aad u raaci weydana taa macnaheedu waxa weeye jacaylka ilaahay aad u qabtaa inuu yahay mid naaqis oo aan dhammaystirnayn yuxbibkum ullah ilaahay waa idin jeclaan doonaa markaad rasuulka raacdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu jeclaanayaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu raacno waxaa mutaabacada uu noogaga abaalgudaya ilahay inuuna jeclaado wayakfir lakum ilaahay waa idiin dhaafi doonaa dunuubakum dembiyadiina oo u idin asturi idinkuna ciqaabi maayo mujaawasuu idiin samayn wallahu gafuurun raxiim ilaahay subxaana wa tacaala waa mid dembiga dhaafa qofka muslimkana astura raxiimna oo ku sifaysan naxariis addoomihiisa iyo khalqigiisa maashaysay oo gaadhay wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi waraxmatii naxariistaydi wasicat waa u ballaadatoo waa gaadhay kulla shayin shay kasta waa araxmat alcaama waa naxariista guud weeyaan naxariistaasi guud oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala gaal iyo muslim dad iyo xoolaba naxariistiisu ay gaadhay oo ilaahay subxaana wa tacaala risqigiisii ay cunayaan dhulkiisiina ay ku socdaan samadiisiina ay harsanayaan ilahay wuxuu uhi fasaaktubuhaa waxaan u qori doonaa si gaara ugu qori doonaa naxariista liladiina kuwa yattaquun ilaahay ka cabsanaya oo wayu'tuuna azakaa zakada bixinaya naftoodana tahiraya iyo waladiina kuwa hum iyagu yu'minuuna rumaynaya biaayaatina aayaadka rabbi subxaana wa tacaala aladiina kuwii baan u qori doonaa buu leeyahy rabbi naxariista gaarka ah yatabicuuna raacaya alrasuula rasuulka annabiya ee nebigaah ee alummiya ee ah mid waxa weeyaan waxa qoran aan akhriyin waxbana aan qorin xikmadoyn baana ku jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga dhigo mid ummiya si hadhow toole qofna aanu u sheegan inuu kutub kale wax ka soo akhriyey amaba se inuu qur-aankan yahay wax isagu iska qorqortay ayaa marka horeba rasuulka waxaa sifooyinkiisa ka mid ah inuu ummi yahay waxa qoran inaanu akhriyin wax waa akhriyaa laakiin waxa qoran ma akhriyo kadalika isagu waxbana ma qoro halkaas ayaa markaa ay ku beenowday qof kastoo sheegtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu isagu qur-aankan dejiyey ama uu qoray maqaaladii hadalka qofkaasi weli halkaasu ku beenoobay marka aayaddu waxayna tusinaysaa raacitaanka rasuulka la raacaa inay ka mid tahay asbaabta keensanaysa ilaahay subxaana wa tacaala inuu dadka u naxariisto rasuulka oo la raaci waayo lagu dayan waayana waxay keensanaysaa in naxariista ilaahay khaaska ee gaarkaa la waayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi faaaminuu billahi waar ilaahay rumeeye wa rasuulihi rasuulkiisa rasuulkii annabiy ee nebigana ah rasuul nebiya ayuha ee alummiyi ahaa mid aan waxa qoran akhriyin waxbana aan qorin alladii rasuulkaasi oo yu'minu rumaynaya billahi ilahay iyo wa kalimaati ilahay kalimaadkiisa waatabicuuhu raaca lacallakum tahtaduun waxaad mudan tihiin inaad hanuuntaan marka rasuulka aad raacdaan oo hanuunka wuxuu ku xidhaya raacitaanka rasuulka haddii qofku rasuulka uu raaci waana calayhi salaatu wasalaam isaga iyo hanuun waa kala fog yihiin waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa dadka tusinaya dariiqa xaqa iyo jidka sawaabkaa ugana digaya dariiqa qalloocan ee ka leexinaya in wanaagga iyo khayrka ashartu araabic shardiga afraad waxa weeye tasdiiquhu rasuulka in laga rumaysto fiima akhbara bihi wuxuu ka warramay oo min amrina wa nahyina wuxuu dadka amray ama uu ka nahiyey amarka iyo nahyiga qaabka loo rumaynayan hadda waa in lagu camalfalo lana ictiqaado oo rasuulku markuu dhaha salaad baa idinku waajiba waa in la aamina inay waajib tahay lalana yimaado markuu idhaahdo rasuulku khamrigaa xaaraam idinkaa waa in la ictiqaado khamrigu inuu xaaraam yihi cabitaankiisana laga fogaado rumaynta rasuulka fi lamri wanahyi lagu rumaynayaa saas ayuu noqonaya wa guyuubin iyo arrimaha maqanee uu ka warramay wa guyuubin arrimo maqan oo maadiyatin tegey arrimo inagu aynaan shaahidin oo ina dhaafay oo inaga horreeyay buu rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam sida axwaasha ummadihi hore o kale waranka rasuulka arrimaha uu ka warramayna waa inaynu rumayno waayo rasuulku hawadiisa kama odhan warkan ee waxyaayuha iyo mustaqbala oo mustaqbila arrimo soo socdaba oo rasuulku uu ka warramay ama fitan dhacaysa ha noqdo ama ha noqdo arrimaha la xidhiidha geerida wixii ka dambeeya ilaa qabriga inta la gelaayo ilaa aakhiro jannadiiyo naarta xawaabi yowmi alqiyaama rasuulka inooga warramay waana arrimo weli aan dhicin oo soo socda rasuulka arrimaha waa inaynu ka rumaysanay iyo wagayri dalika ashyaada kale rasuulku uu ka warramayba calayhi salaatu wasalaam waayo dee rasuulku run mooyaane wax kale muu sheegi jira asaadiqu lmasduuq buu ahaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata oo hadduu rasuulku adduunyo qaybiyo qaybta uu idiin garta qaata sidaasoo kale haddii rasuulku sharci iyo diin uu idiinla yimaadana ka qaata oo ka aqbala wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaada bimacnaa ka fogaada markaa rasuulku waxyaabaha dadka ula imanaya waxay u qaybsamaan khabar iyo amar khabar iyo amar war iyo faritaan warka waa inaynu ka qaadano sidaynu ga qaadanana waa inaynu rumayno inuu sax yaho rasuulku runuu sheegayo amarkana qaabka rasuulka aynu uga qaadanayna waxa weeye waxau ina amro inaynu la nimaadno inagoo ictiqaadsanna waxa rasuulku inaga reebana calayhi salaatu wasalaam waa inaynu ka reebtoonaano oo aynu ka dheeraano maslaxadeen iyo wanaaggeenu saas ayuu ku jira wacan abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaala wuxuu yihi abu saciid saxaabigaasi wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alaa tamanun alaa tamanuuni alaa ta'manuunii miydani aaminahayn wa ana aamiinu man fi samaa anigu waa kuu aaminay allaha xagga sare jira ilaahay subxaana wa tacaala waxyiga ayuu ku aaminay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay subxaana wa tacaala abuuray ayaa ku aaminay mas-uuliyada weyne waxyigaah marka rasuulku wuxuu leeyihi miyaydaan idinku aaminahayn iyadoo ilaahay way aaminay waa markii dadka qaarkood ay shaki ka muujiyeen qayb rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaybiyey xoole iyo wax la mida markaa rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala wuu aaminay sideeba adigu aanad u aaminahayn oo cadaalad darro aad ugu tuhumaysaa wuxuu uhi rasuulku yaatiinii waxaa ii yimaada khabaru samaai samada warkeeda ayaa ii yimaada oo waxyo macanaa xagga sare igaga socda sabaaxan wa masaan subax iyo galaba marka anigoo rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala uu u waxyoonayo ee waxyigaa dhan iyo diinta uu ku aaminay ashyaa intaasi ka fudud miyaad igu aamini weyday ashardu alkhaamis shardiga shanaad maxabatuhu rasuulka waa in la jeclaado ashadda min maxabati nafsi nafta jacaylka loo qabo ee qofku naftiisa uu qabo mid ka daran iyo walmaali xoolaha jacaylka loo qabo iyo walwaalid waalidka jacaylka loo qabo iyo walwalad caruurta jacaylka loo qabo iyo wannaasi ajmaciin dadka oo dhan jacaylka loo qabo mid ka weyn waa in la jeclaado nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam oo laguma diidana inaad jeclaato naftaada iyo maalkaaga iyo waalidkaaga iyo waladkaaga iyo dadka oo dhan maxabo iyo kalgacayl mubaaxoo sharciga aan ka hor imanahayn hase ahaatee waxaa loo waxaa waajibkugu waa inaad jeclaato nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam jacayl iyo maxabo ka sarreeya jacaylka cid kasta aada u qabto waa mid waajib kugu ah oo qofku nebi maxamed haddaanu jeclaanba oo wax jacaylaba qalbiga aanu ugu hayn arrinkaasi wuxuuna tusinaya qofkaasi inaanu muslim ahayn yaani law kaana mu'min binabiy calayhi isalaatu wasalaam hadduu rasuulka rumaysnaan lahaa wuu jeclaan lahaa mar haddii uu idhaa uu yidhaahdo qofku anigu in yaroo jacaylana rasuulka qalbiga uguma hayo macnaheedu waa inaanu rumaysnayn haddiise qofku uu jecel yahay laakiin jacaylkiisu weli naaqis uu yahayna arrinkaasi qofka iimaankiisii diidi maayo meesha ka saari maayo laakiin iimaankii waajibka ee laga rabay qofku lama wada iman oo mid naaqisa ayaa u noqonaya jacaylka rasuulka la jecelyahayna ma hadda mid qalbigun laga sheegto ama sida dadka qaarkood ay sameeyaan qasaa'id aanay macnahoodaba garanahayn oo shirki uu ka buuxo iyo muxdathaad iyo bidac ay meelaha ka akhriyaan deetana idhaa rasuulka jacaylkiisa noo geenaya jacaylka rasuulka aad jeclaanaysaa ogowo waa sharci waana diin waana cibaado aduu saaad iska doontid ay kula noqoto maa inaad rasuulka aad u jeclaanayso sidii aad u jeclaanaysay iyo dariiqii jacaylkiisa aad u maraysay iyo calaamadihii arrinkaa tusinayaba diinta ayaa inoo sheegtay maa calayka ila litibaac inaad raacdo ayuunbaa dushaada ah ikhtirac inaad adigu la timaado waxaad hal abuurato lagaagama baahna haddaad rasuulka jeceshahay rasuulka raac oo ku daya calayhi salaatu wasalaam sidee buu qofku odhan karaa rasuulkaan jecel isagoon salaaddii tukanahayn oo ah ruknu thaani ah rukunkii labaad ee ka mid a arkaanta islaamka ee waxa weeyaan nebi maxamed uu la yimi calayhi salaatu wasalaam sideebaa qofku u odhan karaa rasuulka ayaan jecelay calayhi salaatu wasalaam isaga oo dhex dabaalanaya shirkigii rasuulku uu diidanaa tawxiidkiina dayacay isagoo sunnadii dayaco bidacii dhex dabaalanaya isagoo macsiyadii waxa weeyaan dhex dabaalanaya daacadii ka tegey waxaa u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylka qofku u qabo raacitaanka qofku u raacay sidaasoo kale waxaa jacaylka rasuula ka mida calayhi salaatu wasalaam in rasuulka sunnadiisa la ilaaliyo oo la xifdiyo diinta iyo sharciga uu la yimina in la difaaco arrimahaasi ayaa ka mida calaamadaha tusinaya jacaylka qofku rasuulka uu qabo wuxuu ihi sheekhu can anas ibnu maliki radia allahu canhu qaala wuxuu ihi anas qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum waar midkiin iimaankii laga rabay waajibkaa lamu iman xataa akuuna ilaa aan noqdo anigu axaba ilayhi mid looga kalgacayl badan yahay min waalidihi waalidkii iyo wa waladii caruurtiisa iyo wannaasi ajmaciin dadkoo dhan rawahu lbukhaari wa muslim jacaylkii dhammayska tirnaa lagama hayo qofka iyo iimaankii waajibka ahaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal fawaladii ilaahay baan ku dhaartee buu ihi rasuulku nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laa yuuminu axadukum midkiin muu rumayn iimaankii waajibka ku ahaa xataa akuuna ilaa aan noqdo anigu oo nebi maxamedihi axaba ilayhi miduu ka jecel yahay min waalidihi wa waladihi waalidkii iyo waladkiisaba carruurtiisaba rawahu lbukhaari wa can cabdillaahi bni hishaamin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaanu la joognay ama aanu la jirnay wa huwa akhidun isagoo rasuulku haya biyadi cumar ibni lkhaaab cumar ibnu khaaab gacantiisa faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu ku yidhi rasuulka yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow la anta axabu ilaya adiga ayaan kaa jecelahay min kulli shay shay kaste ilaa min nafsii naftayda mooyaane shay kasta oo la sheego walad iyo waalid dadkaoo dhan xoolo iyo adduunyo adiga ayaan kaa jecelahay ilaa naftayda mooyaane oo waan ku jecelahay laakiin naftayda ayaan kaasii jecelay wayaan macnuhu faqaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu uhi laa maya maad gaadhin darajadii la rabay waladii ilaahay baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay xataa akuuna ilaa aan noqdo axabba ilayka mid aad ka jeceshahay min nafsika naftaada ilaa naftaadana aad iga jeclaato iimaankii waajibkaha ee dhammayska tirnaa lamaad iman weli iimaankaaga nuqsaan baa ku jirta cumarow faqaala lahu cumar cumar wuxuu yihi fainahu laana inika rasuulka ilaahayow wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la anta adiga ayaa axabu ilaya aan ka jecelahay min nafsii naftaydana faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi alaana yaa cumar iminka ayaad gaadhay darajadii la rabay oo iimaankii waajibkaha aada la timi mar haddii naftaadina xataa ad iga jeclaatay rawahu lbukhaari saxaabadu saasahay ridwaan ullahi calayhim arrinkaana qawlan wa camalan way u muujiyeen qawlan waa ku muujiyeen oo kaa cumar sidaa leh camal ahaana waa u muujiyeen saxaabada ridwaan ullahi calayhim oo waa kuwii dee rasuulka oo warma iyo leegag lagu soo ganaayo naftooda uga dhigaayay oo raalli ka aha inay naftooda ku dhacdo oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu badbaado marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa waxaa loo baahan yahay in camal ahaan loo muujiyo aanu noqon sheegasho qudha وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ka hadlaynay dersigeennii hore shahaadatu ana muxameda rasuulu اllah macnaheeda iyo shuruudda ay leedahay shahaadadaasi shuruuddaasi waxaynu soo qaadanay shan ka mida shantaasi oo ahaa in la ictiraafo la qirto rasuulka rasuulnimadiisa carabka iyo qalbigaba laga qiro sidaasoo kale in la raaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga rumaysto rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka waramo laguna raaco wixii dadka uu amro in la jeclaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacayl ka weyn ka la jecel yahay nafta iyo maalka iyo waalidka iyo waladka wuxuu yihi sheekhu raximah اllah alsharط الsaadis shardiga lixaad wa taqdiimu qowlihi qowlka rasuulka waa in laga horumariyo calaa qowli kulli axad mid kasta qowlkiisa oo min annaasi dadka ka mida kaa'inan man kaan kuu doonaba ha ahaada kaasiya waalcamalu bisunatihi sala allahu calayhi wasalam sunnadaysana waa in lagu camal falo oo bimacnaa lagaga daydo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa cidna ha ka horumarinina waataquu allah ilaahay ka cabsado wuxuu idin fara la yimaada wuxuu idinka reebana ka ka fogaada ina allaha samiicun caliim ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid wax maqla wax walbana og marka shardigani wuxuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa in laga horumariyo hadalka cid kasta oo dadka ka midii ay ku hadasho arrinka caynkaasiyana wuxuu ahaa mid ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay ku sifoobeen oo ay qaateen haddaynu dhowr tusaale sheegno in waxaa dhacday wakhtigii abu hurayra radia allahu canhu uu ahaa amiirka inuu dadka u sheegay hadal rasuulka uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam hadalkaasi oo inuu rasuulku yidhi war midna yaanu jaarkiisa u diidin inuu gurigiisa loox ku soo taagto ama gidaar uu ku soo qabsado arrinkaasoo isagana dhibaato aan u keenahay oo markaa uu arkay abu hurayra radia allahu canhu dadka qaarkood inay ka yara dhaga adeygayaan oo dhi wallaahi la armiyannahaa bayna aktaafikum wallaahi xujada waan idinku ogayaa oo garbihiinna dhexdooda ayaan ku tuurayaa kadalika waxaa dhacday cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu ayaa wuxuu sheegayay xadiid rasuulka uu ka maqlay xadiidkaasi oo ah in uu yidhi rasuulku waar dumarka ha u diidina inay masaajidda ilaahay tagaan laa tamnacuu imaa allah masaajid allah waxaa dhacday markaa inanu dhalay inuu yidhi wallaahi lanamnacannahunna ilaahay baan ku dhaartay waan u diidi oo waan u diidi waxaa markaa uu u jeeday isagu dumarka xaalkoodiibaa isbedelo oo sidii wakhtigii rasuulku uu sheegayay maaha oo fitna iyo dhibaatay la imanayaanoo markaa masaajidda u fasixi mayno cabdillaahi ibni cumar waa aada iyo aada buu uga xanaaqay oo uga cadhooday hadalkaasi inankaasina waxa uu ku yihi hadal aada u qallafsan oo weligii aan laga maqal wuxuu ihi waxaan ku leeyahay rasuulkii ilaahay baa yidhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah markaasida adiguna leedahay waanu u diidi oo waanu u diidi kadalika waaynu xusuusannahay qisada kale ee axadu saxaaba uu arkay nin wax finiinaya oo yihi war ka daa rasuulka ayaan maqlay oo leh oo diidaayo waxaa la idhaha khadfiga ama finiinka waleecaduna idinka celin maayo ugaadhna idiin dili maayo ee dadka ama ilkaha ayuu ka jabiyaa ama indhaha ayuu ka soo tuuraa markaasuu haddana ku celiyey saxaabigaas wuxuu ku yihi wallahi inaan weligii kula hadlahayn rasuulka ilaahay baa diiday baan ku leeya markaasaa adna iska sii wadaa oo khadfigii iyo finiinkii halkii aad ka sii wadaa saasay ahay markaa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim kuwa u qadariya rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisa iyo axaadiifiisa kadalika waxa weeyaan saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwa rasuulka marka arrin ay ka maqlaan mar dambe aan arrinkaasi khilaafin bal u fiirsa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu yihi waxay maqlay rasuulka ilaahay anigoo waxa weeyaan ku dhaaranaya aabbahay ayuu i maqlay oo annagoo safar ku jira markaasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum waar ilaahay waa idinka reebaya waa idiin diidaya inaad aabbayaashin ku dhaarataan man kaana xaalifan falyaxlif biاllaahi aw liyasmut warka dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamuso wuxuu leeyahay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu maalintaa dabadeed ilaahay cid aan ahayn kumaan dhaaran buu leeyihi anigoo anigu hadlaaya oo naftayda hadalkeeda cabiraaya iyo anigoo cid kale ka sheekaynaya xataa afkayga waan ka ilaaliyay buu yidhi inaan idhaahdo hebel baa ilaahay cid aanayn ku dhaartayoo sidaa iyo sidaasi yidhi hadalkiisi xataa inaan soo raro oo aan soo guuriyo ayaan afkayga ka ilaaliyay buu leeyihi isagoo u hoggaansamaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaamaad baana jira ilaahay uu ka muujinayo cidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa caarida inta adduunyada la joogo iyadoon weli ciqaabkii aakhiraba aan la gaadhin waa dhacday arrimahaasi wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaa ninkuu rasuulu ku yidhi waar midigtaada ku cun ee yidhi kari maayo waanuu karaya kibir baa u diidaayey oo rasuulku yihi la statacta isagoo habaaraya maba kartidba oo halkii gacantii ay ku qallashay oo mar dambeba afka aan kor ugu qaadin waayo kibir awgeed ayuu uga tegay sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadalika wuxuu lahaa cimraan bnu xusayn rasuulka ayaa naga nahiyey oo noo diiday waxaa la yidhaahdo gubitaanka inaan isgubno oo xanuun aan iska gubno nahyigaasi taxriim faa'iideyn maayo karaahiya inbuu faa'iideynaya oo waa bannaan yahay in laysgubo xanuunka la yska gubo laakiin waa laga wanaagsan yahay markaasaa wuxuu leeyahy waanu samaynay oo waanu isgubnay maana aflixin buu ihi manaanan najixin wamaa aflaxnaa walaa najaxnaa buu leeyahy cimraan bnu xusayn markaanu khilaafnay nahyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadalika wakhtiyadii ka dambeeyey waxa weeyaan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay calaamaad buu ka muujiyey dad sunnada rasuulka ku teesteesay amabase wax kale ka horumariyey wuxuu sheegaya ibnu katiir raximahullah in nin loo sheegay axaadiidta ku soo aroortay cadayga fadliga uu leeyahay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ummadda uu faray dabeetana cadaygii isagoo waxa weeyaan ku jeesteesaaya uu dabada iska geliyey lama waxaana ad ii sheegaysaana leedin fadli buu leeyahay oo dabadiisa markaa uu geliyey waxaa markaasi dhacday inuu ilaahay xayawaan calooshiisa ku abuuray khalaqa allahu fii batnihi xayawaana xayawaan oo calooshii waxa weeyaan ay tagtay masaafo dheer kadib waxa weeyaan xayawaankaasi caloosha gudaheeda uu ka cuni jiray markii dambena uu dhalay xayawaan dhagadhaadheer waxa weeyaan xayawaankii sidaa markuu uga soo dhacayna naftu ay ka baxday waa qiso sugan oo saxiixa weeye waa ilaahay cibro uu ka muujiyey cid ku teesteestay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa qofku waa inuu ilaaliyo sunnada rasuulka oo aanu qowl kale iyo ficil kale ka horumarin waa inaanu kuna teesteesin waa arrin aad iyo aad u khatiira waxaa arkaysaa dadkeenna maanta kuwa ku teesteesaya garhka walaa kuwii gadheer tahaaba sidaa yidhi war gadhkan dheeri diinta ayuu ka mid yahay ku jeesteesan shay diinta ka mid ah qofka haddaad khalad kale ku haysatay sidiisa ula hadal laakiin shay diinta ka mid ah ku jeesteesa oo qofka maradiisa kor u qaaday ee qur-aanta kor uga qaaday odhanaya war ma geed baad ka boodaysaa mise geel jiraa tahay maxaa maxaa sidan kuu galay waar diinta ayay ka mid tahay amaba se ku jeesteesaya dumarka xijaabka dheer sita markaa qofku khatiir jiddan weeye alistihzaa biddiin diinta in lagu jeesteesaa sida inoo iman doonta waa min nawaaqid alislaam waxyaabaha islaamnimada qofka burinaaya ayaa arrinkaasi uu ka mid yahay markaa qofku diintiisa ha ilaashado wuxuu yihi sheekhu ashartu saabicu shardiga toddobaad tacdiimuhu rasuulka waa in la weyneeyo wa tawqiiruhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa in la ixtiraamo wa ixtiraamuhu waa isla mid wa ijlaaluhu wa icdaamuhu weynayntiisa iyo sharafti sharfitaankiisa iyo watacdiimu watawqiiru waixtiraamu waijlaalu waicdaamu maa jaa bihi min cindi illaah in la weyneeyo oo la sharto oo la ixtiraamo diintanuu rasuulku la yimi calayhi salaatu wasalaam wa huwa shaygaa rasuulkuu la yimi alkitaabu weeye wasunna sunnada almutahara ee aa mid la tahiray walaa yakuunu dalika arrinkaasina ku ahaan maayo ilaa bilcamali bihima kitaabkiiyo sunnada in lagu dhaqmo mooyaane wamaxabatuhumaa iyo in la jeclaado acdamu min maxabati nafsi jacaylka nafta loo qabo jacaylka weyn waxa uu yahay shardiga toddobaad ee u dambeeya qofka waxaa loo baahaya rasuulka inuu weyneeyo calayhi salaatu wasalaam oo qalbigiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu makaano ku yeesho rasuulka waa inuu ixtiraamo calayhi salaatu wasalaam kadalika waxa weeyaan rasuulku diinta uu la yimi oo ah kitaabkan qur-aanka iyo sunnadiisana qofku inuu weyneeyo oo ixtiraamaa looga baahan yahay ixtiraamkaa rasuulka la ixtiraamiyo diinta uu la yimi daliilkii calaamadda u weynayna tusin karaa qofku waa inuu jecel yahay oo uu kuna camal falaayo laakiin qofku haddaanu ku camal falahayn taasi waxay tusinaysaa inaan waxa weeyaan qiimihii diintu ay lahayd aanu aad u fahamsanayn ama aanay amrigiisa aada ugu sugnayn ka mid maaha ixtiraamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lala yimaado bidac iyo muxdathaad oo la dhaa rasuulkaanu ku ixtiraamayna tusaaleahaan dad baa